bismi illaahi raxmaan raxiim weli waxaanu bartamaha uga jirnaa kitaabkeennii alminax alwahbiya fi dami alqabaliya walcasabiya khaatimatun haadihi tani khaatimabu qad yatakhayalu qad yutakhayalu waxaa laga yaabaa in laga maleeyo mima ayo ladiikii dakarnaahu maaga aanu soo sheegnay ana kulla difaacin difaac kasta lilqabiilati qabiilada la difaaco madmuumin inuu yahay mid la eedeeyey sharcan min sharcin xagga sharciga laga eedeeyey walaysa alamru kadalik arrinkuna sidaa ma ah yacni waxaa loola jeedaa maadaama qabyaaladda iyo casabiyadda axaadiis fara badan iyo aathaar fara badan aanu hore usoo sheegnay xumaatada ay leedahay inay tahay cudur saradaan ahee dilay ahee kaankara ah oo dalka iyo diinta iyo ummadda intaba baabi'inaysa inay tahay waxaa laga yaabaa qofku inuu is idhaaho yacnii qabiilka difaac walba oo la difaacahay inuu yahay xaaraam marka halkan waxaanu kusoo gudbinaynaa yacni xaalada waxaa jira gaar ah oo qabiilka in la difaaco ay tahay wax xaqa mararka qaar iyadoo arrinkaasi shuruudu uu ku xiran yahay bal huwa difaaca qabiilku fii bacdi alxaalaati xaaladaha qaar jaa-isun waa mid bannaan oo madluubun ama waa mid la dalbanaayo kamaa idaa kaanad qabiiladu hadday ahaato oo kale madluuman qabiilo laga gardaran yahay oo la dulminaayo dulman dulmigaasoo muxaqaqaa ee la xaqiijiyey qabiiladu haddii laga gardaran yahay oo iyadoo deegaankeedii iska degan oo wax mashaakila cid ay u geysata aysan jirin dee qabiil kale uu soo hujuumo oo uu soo weeraro dulmi uu ku soo weeraro xaqiiqa ah markaa inay isdifaacdo way u bannaanta difaacaasna waa inuu noqdo taxta shuruudin wa dawaabit yacni difaac iska furan ma aha oo qabiilkii kusoo weeraray inaad ilmaha ka laynayso naagaha ka laynayso culimmada aad ka dilayso indheergaradka aad ka dilayso sidaa loolama jeedo wa nidaam cashwaa'iya sida annagu yacni dadka qaar ay yidhaahaan qabaa'ilka qaar annagu xaqaanu ku taagannaho waanala soo weeraray oo markaa intay iyaguna yacni habeenkii guureeyaan baadiyaha qof iska marahaya ay soo dilaan ama nin ceel iska shubanayo ay soo laayaan waxaasi ma aha walaalayaal difaac kaa lama yidhaaho difaaca xaqa ahi waxaa weeye qabiilkaaga markii lasoo hujuumo markaas uunbaad hubka qaadi ood iska difaaci ood iska celin adigoo markaa haddii ay kaa cararaan qabaa'ilka qabiilka aad jebiso aadan eryanaynin dhaawacoodana aadan dhammaystiraynin waa inaadan haddana maaragtaahay qof aan ku soo hujuumin oo qabiilkii ka tirsan oo weerarka aan ku jirin oo miskiin oo magaalada ganacsi ka samaynaya ama maaragtaahay suuqa iska maraaya waa inaadan dhihin waa heer hebela na soo weeraray shalaye ninkan miskiinkaa meesha maraaya ama masjidka ka soo baxayna aanu tooganno waa inaadan odhan walidaalika yacni nidaamka hadda ka jira qabaa'ilka qaarkood ay sheeganayaan waxbaan isdifaacaynaa kulli waa baatil leanna wuxuu baatil ugu dhisan yahay qof miskiin oo meel iska maraayo qabiilkii soo weeraray ka mid ah ama dukaankiisa ganacsanaya xabad lagu dhufan marka waa inuu yacni yahay dawaabit iyo quyuud iyo shuruud waa inuu u khuduuco difaacu fa nasru lahaa qabiilada loo hiiliyo wadifaacu canhaa qabiilada markaa la difaaco hadday kusoo weeraraan qabiil kale jaa-is waa bannaan yahay lianna nasra almadluum qofka laga gardaran yahay oo loo hiiliyaa jaa-is waa bannaan yahay bal waajibun waaba waajib cinda alistidaaca awoodda agteeda sawaan waxaa siman kaana almadluumu min qaraabatika qofka la dulmiyey qaraabadaada ha ka tirsanaado ha ka ahaado oo min hayrihaa ama qaraabadaada heyrkeed ha noqdo faqad rawaa abu daawuuda wuxuu wariyey can suraaqata bni maalik annahu rasuulkeena sala allahu wasalam calayhi qaala inuu yidhi khayrukum almudaaficu can cashiiratihi maa lam ya'ham khayrukum waxaa idinkugu khayr badan almudaaficu can cashiiratihi qofka tolkiisa difaaca idinkugu khayr badan maa muddadii lam ya'ham uusan dembaabin oo wax dembiya uusan gelin yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkiina idinkugu khayrka badan waa qofka maaragta ahi qabiilkiisa difaaca hadduusan wax dembiya uusan qabiilada ku difaacaynin dembiga dee waxaa ka mid ah hadalkii haddaanu soo sheegnaa ka mid ahoo qabiilkii ku soo weeraray haddaad markaad jebiso aada eryato waad ka baxday xaq iyo dulmi ayaad u baxday iyo xaaraam haddaad dhaawacooda dhammaystirto xaaraamaad u baxday haddii gabdhaha aad ka kufsato kasii daran haddii nin miskiin oo meel iska maraayo qabiilkii kusoo hujuumay ka mida aad disho iyaduna waa dulmi marka haddii dawaamidaa qofku waxyaalaha uu iska ilaaliyo oo taxta quyuudi shariica uu ku difaaco qabiilkiisii way fiicanta bal yaxtamil waxaa suurtagal an yakuuna fi difaaci difaaca canha qabiilada la difaaco fadiilo inay ku jirto fadiiladaas oo ukhraa kale wahiya fadiiladu fadiilat lbiri wanaagga fadiiladiisa iyo walixsaan ilayhim qabiilada loo ixsaan sameeyo birigaas iyo ixsaankaasoo almahmuuri bihima labadoodaba lays amray sharcan min sharcin xagga shareecada laysku amray kamaa yuqaalu sida la yidhaaho fi sadaqati cala alqaraabati qaraabada wax lagu sadaqaysto ina fiiha waxaa ku sugan sadaqada qaraabada la siinayo silatan wa sadaqa xiriirin iyo sadaqa ayaa ku sugan qaraabada maaragta iyada nafsadeeda yacnii qaraabada sida gaarka sadaqada loo siiyo shareecadeenna way ammaantay axaadiis badan ayaana ku soo aroortay laba ajiruuna qofka uu ka heli qaraabo xidhiirintii iyo sadaqadii wahada arrinkan idaa kaana qitaaluhu qofka dagaalkiisa iyo wa difaacuhu cani lqaraaba uu difaacayo liajli illahi tacaala waa haddii ilaahay dartii uu difaacayay waimtihaalan liajli imtihaal qaadasho liamrihi ilaahay amarkiisa asagoo qaadanaya waa inuu saa u niyeysto laa lilxamiyati qiiro iyo walanafati kibir liqabiilatih qabiiladiisa inuu u qiironaayo hadduu u dagaalamo wax markaas yacni uu ka helayo qiimo ah ma jiraan bal waxaa laga yaabaa inuu ku dembaabo markaas wa ama idaa kaana albaaciu waxa difaaca qabiiladiisa ku diraayay walxaamilu cala alqitaal dagaalka waxaa ku xambaaraya hadday yihiin alxamiyata yacni qiiro iyo walcasibiyata qabyaaladnimo falaa yakuunu ma ahaanayo dagaalkaasi qitaalan cala alxaq dagaal xaq lagu dagaalamay ma noqonayo bal yakuunu qitaalku wuxuu noqonaya cala albaatil baatil lagu dagaalamay wain kaana haba ahaado dagaalkaasi nasran lilmadluum qofka laga gardaran yahay helin loo helinayo haba noqotee dee haddii aadan markaas ilaahay dartii qabiilada markii dulmi loo soo hujuumo haddaadan markaa u niyeysanin alla dartii iyo amarka ilaahay qaadashee ilaahay ugu dhowaaw haddaadan markaa difaacaagu uusan ahayn bal difaacaagu uu yahay qabiilkaaga yaan la gumaysanin qabiilkaaga yuusan gun noqonin waxyaalo noocaasa haddii ay kugu jiraan markaa dagaalku wuxuu noqonaa dagaal baatila qofkii ku dhintaana wuxuu noqonaa ahlu naar walciyaadu biاllah wa hada ifham hada arrinkan fahm liana aljazaa abaalmarintu yataratabu wuxuu ka ratibmaa cala alniyati waalqasdi niyada iyo ulajeedada wa ana likulli imri'in qof walbaana maa shay ayuu leeyahay shaygaasoo nawaa uu niyeystay faqad yakhtalifu aljazaau abaalmarintu inay iskhilaafto ayaa laga yaabaa biikhtilaafi اniyaat niyadaha oo iskhilaafsan sababkeeda waxaa laga yaabaa abaalmarintu inay iskhilaafto maca itixaadi alacmaal shaqooyinkii midowgeeda micigooda iyadoo labadii qof waxaa laga yaabaa isku shaqo qabanayaan oo camalkii uu mid yahay midna inuu janno galo midna uu naar galo limaada waa bixasabi ikhtilaafi اniyaat wاlmaqaasid yacni ulajeedadooda iskhilaafsaneed dagaalka yacni jihaadkuba waa sidaas oo kale jihaadka gaalada lala dagaalamayo qof waxaa laga yaabaa inuu janno ku galo qofna naar uu ku galo qofka jannada ku gelaya waa qof isagu maaragtaa ilaahay dartii u dagaalamayay liiclaa'i kalimatillah ayuu u dagaalamayay kan naarta ku gelayana waa qof u dagaalamayay xamiye iyo qiire iyo geesiyaa tahay halagu yidhaayo waa wataniyaa tahay halagu yidhaa iyo waxyaalo noocaasa u dagaalamayo fa yuhaabu shaksun qof in la abaalmariyaa laga yaabaa min camalin camal laga abaalmariyo wa yucaaqabu aakharu mid kalena la ciqaabo calaa nafsi dalik kaas naftiisa lagu ciqaabo alcamali ee camalka wahada arrinkan macruuf oo wax la og yahay mashhuurun ee la shuhreeyo caan laga dhigayo falxaasilu hadalka murtidiisii wuxuu yahay an almudaafica can cashiiratihi tolkiisa qofka difaacaya tolka cashiiradaasoo almadluumati la dulmiyey biniyati nasri lilxaq xaqa loo heliyo niyadeedana ku difaacaya iyo wa dafci lbaqyi gardarada difaaceeda wa dulmi dulmiga difaaciisa can lmuslim muslimka dulmiga laga difaacayo muslimkaasoo almadluumi la dulmiyey yakuunu qofkaas wuxuu noqonaa musaaban qofkaa qabiiladiisa xaqa ku difaacaya qof la abaalmariyey ma'juuran la ajir siiyey in shaa allahu tacaala waa lixusni niyatihi liajli xusni niyati niyadiisa wanaaggeeda darteed ee waqasdihi qasadkiisa wanaagsan darteed wain kaana qasduhu qasadkiisu haba ahaado wain kaana qasduhu qasadkiisu hadduu ahaado alxamiyata qiiro iyo walanafata kibir licashiirati qaraabadiisa uu kibraayo falahu wuxuu leeyahay qofkaasi jazaau maa shay abaalmarintiisa shaygaasoo nawaa uu niyeystay haddii laakiin qabiilada marka uu difaacayo uu ku difaacayo heer hebel iyaan maaragtaahay laydin gumaysanin adinkoo ah iyo see laydinkaga adkaan karaa iyo geesi waaya ha lagu yidhaaho iyo dee wuxuu niyeystu leeyahay oo shar iyo naar ah wa haadihi tan taasu almasalatu masalada nafiisatun waa masalo wanaagsan masaladaasoo daqiiqatun qarsoon laa yatanabahu lahaa masaladaas kahiirun in badan kuma baraarugsana intaasoo min annaasi dadka ka mida falyutafatan lahaa ha la fahmo masaladaas waliyucada calayha hana lagu qaniino binawaajidi gowsdambeedyaalkaa lagu qabsado waa masalo muhima leannahu waxaa weeye masaladan waxay muhim ay ku tahay qabiilada marka lasoo weeraro gardarro lagu soo weeraro qofka yacni wuu difaaci karaa laakiin xaqayna u tahay inuu difaaco laakiin waa bishardi inuu u difaacayo amarka ilaahay qaadashadiisa iyo xaqa u hiilintiisa uusan u difaacaynin heer hebelaa lasoo weeraraye alla ilaahi maaragtaay heer hebel yaan laydin gumaysanin ama waa qabiilkii geesiyaalka iyo libaaxyaalkaa ha laydin yidhaaho saa yacni hadday tahay dagaalku wuxuu isku bedeli baatil waqad nabaha calayha masaladan waxaa baraarujiyey asindiyu sheekha sindi la yidhaha wadakarnaa cibaaratahu cibaaradiisana waan soo sheegnay aanifan goordhow waanu soo sheegnay hadalkiisii falyaxdar ha digtoonaado man ruux ruuxaasoo yudaaficu can cashiiratihi qaraabadiisa difaacaya qaraabadaasoo almadluumati la dulmiyey an yakuuna alxaamilu waalbaaciu waxa ku xambaaraya waxa ku diraya calaa difaacihi difaaciisa atashafiya ka aargudasho inay tahay iyo iska daaweyn min alkaydi ciilka iyo watacasubi tacasubka uu iska daaweynayo walanafati iyo walanafata inuu ahaado baacidku waxaan ku cadfaynaa atashafiya qiiro inuu ahaado waxa ku diraayo difaaca liqabiilatii qabiiladiisa uu u qiiroonayo waliyajtahid ha ku dadaalo qofka qabiilkiisa difaacaya calaa khuluusi niyati niyadiisa saafi noqoshadeeda liiclaa'i kelimati alxaq kelimada xaqa sarraynteedana darteed yacnii inay niyadiisu ahaato ha ku dadaalo oo saafi u noqoto wa isaalati dulmi waalfasaad iyo dulmigai fasaadka zuulintooda liajli illaah ilaahay dartiisna uu u zuuliyo dulmiga tacaala ku dhahay waqaala almunaawi wuxuu yidhi fii sharxihi cala aljaamici sagiir uu sharxayay qowluhu nabiga hadalka uu yidhi sala allahu alayh wasalam maa lam ya'ham ay maa lam yadlim hadduusan dulmin addaaficu fii dafcih qofka qabiiladiisa difaacaya hadduusan difaaciisa uusan dulmi ku samayn oo see dulmi ugu samayn karaa bian tacadda ba'du waa baa'u taswiir yacnii waa ba suuraynaysa mas'alada sida ay tahay wadalika bian tacaddaa waa inuu ka gudbay alxadda sohdinta xadkaasoo alwaajiba fi dafci difaaca waajibka ku ahaa ka an yataxaamala cala almadfuuci qofkii la difaacayay waa inuu isku xambaaro linaxwi casabiyatin qabyaalad aw daqiinatin ama xiqdi iyo xaasidnimo waa inuu difaaco ama yacni santaagis iyo qabyaalad waa inuu qabiilkiisa u difaaco taasi waxay noqon xaaraan marka wanasa nabigu wuxuu caddeeyey sala allahu aleyh wasalam cala alifmi oo wuxuu yidhi maa lam ya'ham hadduusan dembaabin wain kaana haba ahaado dembigaasi macluuman mid layska ogyahay waxaa sidaas nabigu ugu caddeeyey dembiga sala allahu wasalam caleyh liyakuuna qofku inuu ahaado mustaxdiran fi dihni mid yacni qalbigiisa kusoo xaadirsada arrinkan inuu dembiya hadduu ku tallaabsado idilxamiyatu qiirada qad tadhabu canhu inay qofka ka baaba'do ayaa laga yaabaa oo ay ka tirtiranto hadduu qofku alla dartiis uu niyadda ka dhigto waxaa laga yaabaa qiiradu markaa meeshaa inay ku baaba'do waclam ogaaw annahu shaaniye kamaa sidii yalzamu annasru uheelintu ay laasim u tahay lilmadluum qofka la dulmiyey in loo heliyo sida ay waajib u tahay kadalika sidaas oo kale yalzamu اnnasru heelintu markaas oo kale iyaduna waa laasim lidaalimi ayda daalimka naftiisa qofka gardarrada wada asagana in loo heeliyo waa waajib wa nasruhu daalimka heelintiisa mancuhu udiidistiisa weeye can اdulmi wاlbaqyi dulmiga iyo gardarrada in asagana laga celiyo wood sawaan waxaa siman kaana daalimu min qabiilatika daalimku ha noqdo qabiiladaada oo min hayrihim ama daalimku qabiiladaada kayrkood ha noqdo qofka gardaran isaga naftiisa waad u heline see ugu helin marka qofka hadduuba gardarro wado see loogu helinaa sidan soo socota wey nabiga caddeeyey sala allahu wasalam calayh waa liqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu aleyh wasalam uu yidhi walyansur irajulu akhaahu daaliman aw madluuma walyansur irajulu ninku ha u heliyo akhaahu walaalkiis daaliman xaaluu yahay walaalku mid gardaran oo madluuman xaaluu yahay walaalka mid laga gardaranayo in kaana daaliman walaalka hadduu yahay mid asagu dulmi samaynaya falyanhahu dulmiga ha ka reebo fa innahu nahyigaas nasrun waa hiilo oo lahu lilakhi daalim walaalka daalimka nahyiga aada xumaatada ka reebayso ayaa hiilin u ah yacni daalimka ha loo hiiliyo marka laleeyahay ulajeedadeeda waxaa weeye qofka daalimka ah waa inaad gacanta qabato oo tidhaaho walaalow ka joogsan waxa naar ayaad ku geli naftaada ayaad ku kharibi nufuusta kale muslimiintaad ku kharibi ka joogso dhibaatadan waa inaad tidhaha sidaasaa hiiladiisii ah wain kaana hadduu yahay walaalka madluuman mid laga gardaran yahana falyansurhu ha u hiliyo haddii dee laga gardaran yahana waa difaaci wa fii xadiisin waxaa ku sugnaa xadiiskaasoo aakhara kale unsur akhaaka daaliman aw madluuma qiila kayfa ansuruhu daalima qaala taxjuzuhu can اdulmi faina dalika nasruh xadiis kale waxaa ku sugnaa unsur akhaaka walaalka u hili daaliman xaaluu yahay mid dulmi sameeyey oo madluuman xaaluu yahay mid laga gardaran yahay qiila waxaa la yidhi kayfa ansuruhu sidee ugu heelinaa walaalkay daaliman xaaluu yahay isagoo dulmiba wada isagu qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam taxjusuhu waxaad ka reebi cani dulmi fa ina daalika xajsigaas oo dulmiga aad ka reebayso ayaa nasruhu daalimka maaragtaa hiilintiisii kaas ayaa u noqonaysa yacni nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi qofka walaalkaa ah maragtaahay u hiili isagoo daalima marka isagoo daalima yacni waxaad ugu hiilinee inaad maaragtahay dulmiga aad ka qabatid sidaas ayaa waxay u tahay hiilin xadiiska abu waxaa wariyey imaam axmed kitaabkiisa musnadka ayuu ku wariyey bukhaarina wuxuu ku wariyey maaragtaa yacni kitaabu lmadaalim ayuu ku wariyey tirmidi isaguna wuxuu ku wariyey kitaabu lfitan wa fii riwaayatin waxaa ku sugan unsur akhaaka walaalka u heli daaliman xaaluu yahay oo madluuman xaaluu yahay mid laga gardaran yahay in yaku hadduu yahay walaalka daaliman fardudhu can dulmihi dulmigiisa ka celi wa in yaku hadduu yahay madluuman mid laga gardaran yahayna fansurhu u hiili oo yacni dulmiga ka joogso dheh waliqowlihi nabiga haddana qowlkiisa sala allahu caleyhi wasalam uu yidhi man qofkii qofkaasoo ra'aa arkay qofkaasoo minkum adinka idinka mid ah munkaran arkay falyuqayirhu munkarka biyadihi gacantiisa ha ku suuliyo fain lam yastadic hadduusan awoodin fa bilisaanihi carabkiisa ha ku suuliyo fain lam yastadic hadduusan awoodin falyakrah biqalbihi qalbigiisa ha ka naco wadaalika karaahiyada qalbigiisa uu ka nacaayo adcafu liimaani iimaanka midka ugu daciifsan kaasa ah yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka munkar hadduu arko waa inuu gacanta ku suuliyo hadduu awood u leeyahay hadduusan awoodinna munkarkii waa inuu carabka ku suuliyo oo wacdi meesha uu ku qabto munkarka meesha lagu samaynayey waa inuu muxaadaro iyo wacdi iyo waano uu ku qabto oo u sheego munkarkan cawaaqibxumada uu leeyahay iyo cawaaqibxumadiisu inay dib ugu soo laabanayso qofka daalimka ah oo dulmiga samaynaya haddii markaa uu ka cabsado in maaragtaa hadduu hadlo ama meeshii muxaadaro uu ka jeediyo in maaragtaa dhibaata ay ku gaarto qalbiga ayuu ka nici kaas ayaana iimaanka ugu daciifsan wa dulmu dulmiguna min almunkar ayuu ka mid yahay fatajibu isaalatu suulintiisa ayaa waajiba wain kaana wain kaana haba ahaado daalimku min aqrabi annaasi dadka midka ugu dhowaashaha badan ilayka adiga qofka daalimka hadduu yahay hataa qofka adiga kugu dhowaashaha badan waa inaad gacanta ka qabato oo tihaahid war ilaahay ka baq oo dulmiga jooji faclam haadaa arrinkan ogaa wacmal bihi bihada alamri arrinkanna ku dhaqan wallaahu aclam almabxathu thaalith fii dami xamiyati aljaahiliya almabxathu baaritaanka baaritaankaasoo athaalitu saddexaad fii dami xamiyati aljaahiliya qiilada jaahiliyada eedaynteeda ayuu ahaaday baxhigan waxaa sheekha uga hadli xafidahu llahu tacaala wa racaahu fi daarayn waxaa qur-aanka ku soo arooray xamiyatu ljaahiliya in ilaahay uu eedeeyey oo u cambaareeyey yacni sida jaahiliyada oo kale qofku inuu qabiilkiisii uu ugu qiiroodo oo sidii jaahiliyadu maaragta ahay qabyaalad qabyaalad iyo qabiil qabiil ay isugu layn jireen inuu isaguna sidaas oo kale uu ugu qiiroodo weeye midda maaragta ahay yacni mabxadkan lagaga hadli doono qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiya xamiyata aljaahiliya id waqhti xasuuso jacala aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu gaaloobay fii quluubihim quluubtooda alxamiyata qiira ay yeeleen xamiyata aljaahiliya qiiradii jaahiliyada ay quluubtooda yeeleen yacni qiirada iyo maaragta ahay qofku inuu yidhaaho markii qabiilkayga qabiil markuu maqlo in yidhaa dhiiggayga ay kacayo waa maaragtahay waa qiiroodayo qabiilkaygan maaragtaahay hadday gar daran yihiin iyo haddii laga gar daran yahay intaba qabiilkaygan maaragtaahay garab taaganaan iyo fiqi maaragtaahay qabiilkiisa kama janno tago iyo waxyaalaha noocaas oo kalea waxaa la yidhaah xamiyat aljaahiliya ilaahay arrimahaas wuxuu ku tilmaamay diin la-aan oo dadkii jaahiliyada ahay oo diin la-aanta ahaa ayaa maaragtahay waxaasi uu dhaqan uu ahaan jiray marka qof muslima inuu dhaqan ka dhigto ma aha arrimaha noocaas qaala alqurdubiy wuxuu yidhi fii tafsiirihi qiila waxaa la yidhi alxamiyatu aljaahiliya xamiyada jaahiliyada waxay tahay annahum gaaladu qaaluu waxay dhihi jireen qataluu ay ilmuslimuuna muslimiintu waxay laayeen abna'anaa carruurteenna wa ikhwaananaa walaalaheen uma yadkhuluuna calayna fii manaasilina guryaheennaay noo soo gelayaan maka ayay ula jeedaan wallaati walcuza ayaan ku dhaarannaa waa laba sanamay caabudi jireene laa yadkhuluuha abadan weligood maka ma soo gelayaan mar hadday carruurteenna iyo walaalaheen laayeen soo maaragtid marka nimankaa waxay ugu diidayaan muslimiintii inay maaragtahay ku cibaadaystaan beledullaahi alxaraam maka almukarama inay ku cibaadaystaan waxay ugu diidayaan xamiyat aljaahiliya yacnii ina hebel ay maalin naga dileen wey ina hebel ay maalin naga dileen magaalada saa darteed kusoo geli maayaan oo ilaahay wuu ku eedeeyey waxaa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa allaya nabi rumeeyeenow in tudiicuu fariiqan koox haddaad adeecdaan oo hadalkooda aad yeeshaan kooxdaasoo min aladiina kuwii ka mida uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey yaruduukum waxay idinka dhigayaan bacda iimaanikum iimaankiina ka bacdi kaafiriina kuwa gaalo ah ayay idinka dhigayaan wa qaala alqurdubiy wuxuu yidhi nasalad haadihi tan way soo degtay alaayata aayaddaa fii yahuudiyin nin yahuudi ayay ku soo degtay yahuudigaasoo araada doonay tajdiid alfitna fitna cusboonaynteeda dooday bayna alawsi waalkhasraj inuu labadii qabiilo ows iyo khasraj dhexdooda fidno ka soo cusbooneeyo ayuu doonay bacda inqidaacihaa fidnada goydeeda ka bacdi binnabiy nabiga sababtiisa ay ku gooday sala allahu calayhi wasalam aayaddan waxay ku soo degtay nin yahuudi ah ayaa maaragtaahay wuxuu doonayey oo aada u ciilay oo murug geliyey dadkan muslimiinta ah oo yacnii muddo dheer dagaalami jiray xilligii aysan islaamka qaadan waa labadan qabiil ee ows iyo khasraj iyagoo wuxuu arkay safka dagaalka isla gelaaya jihaadka isla gelaaya maaragtaa isjecel ismarxabaynaya oo aada maaragtaa isugu milmay ayuu arkay dabcan gaaladuna maaragtaa weligood wakhti walba ay joogaanba ma jecla laba qof oo muslim ah oo arrinkooda maaragtaahay uu midaysan yahay taladoodu ay midaysan tahay isjecel isu dhow arrinkaa ma jecla leannahu dana uguma jirto iyaga walidaalika ninkan gabayo horey ay u tiriyeen labada qabiil xilligii jaahiliyada ay dagaalami jireen gabayadaas ayuu soo xasuusiyey markaas ayaa dadkii qaarkood muslimiintii waxaa qabtay xoogaa qiiro ah aayaddan ayaa sidaas ku soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu in tudicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin wa qaala bnu cabaas wuxuu yidhi kaana bayna alawsi waalkhasraji aws iyo khasraj dhexdooda waxaa ahday qitaalun wa sharun fi ljaahiliya jaahiliyada waxaa ahaaday maaragta aws iyo khasraj dhexdooda dagaal iyo shar fadakaruu waxay sheegeen maa iladikii kaana baynahum wixii ayaga dhexdooda ahaaday ayay xasuusteen fahaara bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayuu ku soo kacay fa utiya nabiyu nabigaa loo yimid sala allahu wasalam caleyh fadukira lahu nabiga daalika arrinkaasaa loo sheegay fadahaba ilayhim wuu aaday iyagiiu aaday yacnii markii waxyaalihii dhiri jiri jiray oo gabayadii ay isku tiriyeen xilligii dagaalada arrimahaasaa la xasuusiyey markaasay hubka isku qaadeen nabiga markii loo sheegay sala allahu aleyh wasalam nabigu wuu soo aaday fa nasalad haadihi tan ayaa soo degtay taasoo alaayatu aayadda ah wa kayfa takfuruuna wa antum tutlaa calaykum aayaat ullahi wa fiikum rasuuluh waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraadin mustaqiim ilaa qowlihi tacaala laga gaadho fa anqadakum minha wa kayfa sidee baa takfuruuna aad u gaaloobaysaan walxaal antum idinka tutlaa calaykum laydinku dul akhrinaayo aayaatullaahi aayadihii ilaahay iyadoo laydinku dul akhrinaayo sidaa u gaaloobaysaan leannahu qabyaaladda iyo waxani waa wax gaaladu ay keentay waa wax caaqibadiisa dambena qofka gaalnimo iyo diinla-aan gaarsiin doona ilaa qowlihi tacaala laga gaaro fa anqadakum minha wa qaala jaabiru bnu cabdillaahi wuxuu yidhi maa kaana taalicun akraha ilayna min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fa awmaa ilayna biyadihi fakafafnaa وأصلح الله تعالى ما بيننا فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت يوما أقبح أولا ولا أحسن آخرا من ذلك اليوم وقال جابر بن عبد الله وحير ما كان ضالع قف ميلك سوم موقضة ما أهين أو أكره إلينا أننا لو كان عيب بدنيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم jaabir bnu cabdilaahi oo arrinkaa ka sheekeynaya markii labada qabiil ee aws iyo khasraj ay isku dhaceen oo gabayadii jaahiliyada waxaa ninkaa yahuudigu uu xasuusiyey oo nabigu markuu ku soo baxay ka sheekaynayo wuxuu yidhi nabiga markaan u jeednay asagoo raba inuuna heshiisiiyo aad ayaan u dhibsanno nacnayo waxaan isnidhi muxuu nooga joogi waaye aan islayne aan qoladan dhiigga aan maaragtaahay dhulka u dhigne fa umaa ilaynaa biyadihi gacantuu nabigu noo ishaarayoo gacantuu noo ishaaray oo wuxuu yidhi war joojiya war dagaalka joojiya war qaboojiya war ha la heshiiyo fa kafafna dagaalkii waan ka joogsannay wa aslax allahu tacaala ilaahina wuxuu hagaajiyey maa aladii kii baynanaa dhexdeenna ahaday famaa kaana shaksun shaksi ma jirin axaba ilaynaa naloo kaga jacayl badan yahay min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam markii dagaalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo raxmadiisa uu nooga joojiyey nabiguna uu nawaaniyey oon dagaalkii joojinay oon isjeclaanay oo fidnadii meeshii ku baaba'day rasuulkii qof aan ka jecelnahay maba jirinba sala allahu caleyhi wasalam famaa ra'aytu yowman maalin maanaan arkin aqbaxa ka xumaan badan awalan markii hore walaa axsana ka wanaag badan aakhiran markii dambe min daalika kaas ka wanaag badan kaasoo alyowmi yoomkaa maalintaas wuxuu yidhi gelinkeedii horena maalin aada u xunay ahayd gelinkii dambena maalin waxay ahayd aada u qurux badan oo markii la heshiiyey wa fii tafsiiri nasafi waxaa ku sugnaa anahu sala allahu wasalam calayhi lama kharaja ilayhim qaala atadcuuna aljaahiliyata wa ana bayna adhurikum bacda id akramakum allahu bilislaam waallafa baynakum facarafa alqowm annaha nascatun min ashaytaan faalqow alsilaaxa wacaanaqa bacduhum bacda baakiina fanasalat ilaaya wa fii tafsiiri nasafi waxaa ku sugnaa annahu sala allahu aleyh wasalam lamaa kharaja ileyhi markuu iyaga u soo baxay qabaa'ilkii dagaalamayay qaala wuxuu ku yidhi atadcuuna aljaahiliya war ma jaahiliye iyo diinla-aanaad hadda isugu yeeranaysaan wanxaan ana anugu bayna adhurikum dhabarradiinna dhexdooda aan ahaaday anigoo hadda idinku dhex jira miyaad jaahiliya dib ugu laabateen bacda id wakhti ka bacdi akramakum allahu tacaala bilislaam markuu ilaahay islaamkii idinku karaameeyey kabacdi wa allafa baynakum dhexdiinna uu isku kiindumay oo ilaahay isjeclaysiiyey kabacdi miyaad hadda jaahiliye u laabateen fa carafa alqowmu qoomku waxay garteen annahaa arrintani nasca inay tahay fasaad fasaadkaasoo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa ka ahaaday fa alqow asilaaxa hubkiyay dhigeen wacaanaqa bacduhum bacda qaarkoodna qaarka kale luqunta iyo qoorta isdhaafsadeen baakiina xaalay ooyahayeen fa nasalat ilaaya aayaddan sidaasay ku soo degtayoo wakayfa takfuruuna waantum tutla calaykum aayaat ullahi wafiikum rasuuluh waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim marka dadkaasi sidaasa yacni waxaa u saameynayay aayadaha ilaahay markii hal aayad lagu dul akhriyo waxay xasuusanayeen qabyaaladda iyo dhibaatada waxa keenaya inay tahay gaalo iyo shaydaan inay yihiin waxaa arrinkan ka dambeeya oo kallifhaya sidaasee marka yacni laxadaad lagu xallin jiray ama ilbiriqsiyaal markay ilaahay qowlkiisa ay dhegaystaan ay maqlaan ayay dagaalka ay sidaas ay ku joojin jireen laakiin waxaa ayaan darro ah ama nasiib darro ah maanta waan arkaynaa waddankeenna soomaaliya waxa maaragtahay dagaallo iyo xuruub ahliya iyo mid qabaliya intaba maaragtahay ka socdee dhiiggu uu daadanaayo intaasoo sano ayaa wax loo sheegayay oo culimmadu ay ku dhex jireen oo muxaadarooyin la akhrinayay oo idaacadaha iyo wasaairul iclaamka laga hadlayay inta boqol aayadood haddii lagu dal akhriyo nin walba halkii mowqifkii uu taagnaa cid ka dhaqaaqaysa ahy ma jiraan marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu quluubteenna xaqa uu ku mideeyo qabyaaladda iyo qabiilka iyo xamiyada iyo anafada iyo dulmigana ilaahay quluubteenna uu ka tirtiro wa fii majmaci zawaaid kitaabka la yidhaha majmaci zawaaid waxaa ku sugnaa baabu maa jaaa fi lislaaxi bayna annaas can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay qaala inuu yidhi kaana alawsu waalkhasraj xayayni ows iyo khasraj waxay ahaayeen laba qabiil labadaas qabiil oo min alansaari ka mida wa kaana baynahumaa cadaawa dhexdoodana waxaa ahaatay cadowtinimo fi ljaahiliya xilligii diin la-aanta cadowtinimo ayaa dhexdooda tiilay falamaa qadima calayhim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markuu u soo galay dahaba daalika arrinkaasi wuu baaba-ay qabyaaladii wa allafa allaahu bayna quluubihim quluubtooda dhexdoodaa ilaahay isku soo dumay fa baynamaa waqtihum ayagu qucuudun fii majlisin meel fadhiya ay fadhiyaan fadhigaasoo lahum ayaga u sugnaaday itamahala rajulun nin ayaa meesha goobta ka istaagay ninkaasoo min al awsi ka mid ah bibeytin gabay ayuu maaragtaahay la istaagay uu ku geeraaray gabaygaasoo fiihi hijaau lkhasraj qabiilka khasraj caydiisa uu ku sugan yahay watamahala rajulu nin isaguna wuxuu la istaagay ninkaasoo min alkhasraj ka mida bibeytin gabay beyda ayuu la istaagay beydkaasoo fiihi hijaau laws qabiilka ows caydooda uu ku sugan yahay falam yazal haadaa kanuu kama suulin yatamaalu bibeytin gabay inuu la istaagayo wahaadaa kan qabiilka kale ka tirsanna yatamaalu bibeytin gabay uu la istaagayo xataa wahaba bacduhum ilaa bacd ilaa qaarkood qaarka kale uu ku soo booday wa aakhaduu aslixatahum hubkooda ay ka qaateen waindalaquu lilqitaali dagaalkiina ay u baxeen fa balaqa daalika arrinkaasi wuxuu gaaray rasuula allahi sala allahu caleyhi wasalam wa unsila alwaxyu meeshaa waxaa lagu soo dejiyey markaasi waxyi waxyaa soo degay fa jaa'a nabigu waa yimid sala allahu caleyhi wasalam musrican xaaluu degdegaayo qad xasara can saaqayh labadiisa shanshood oo sharafta badnayd mid fayday xaalowya falamaa ra'aahu markuu arkay iyagoo dagaalamahay naadaahum nabigu waa u dhawaaqay sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun xataa faraqa min alaayaat xataa faraqa min alaayaat marka yacni ninkan macnuhu waxaa weeye xadiiskan anas hadda uu noo sheegayo labadan qabiil ee ows iyo khasraj muddo dheer ayay dagaalamayeen rasuulku sala allahu caleyhi wasalam markuu madiino yimid islaamkii iyo nuurkiina uu ku fidiyey diintiina ay fahmeen ayay isjeclaadeen dagaalkiina halkaa uu ku dhammaaday arrinkaasi waxa uu aad uga caraysiiyey gaaladii oo mar walbaba aan arki karin laba qof oo muslima oo heshiis ah marka nin yahuudiya ayaa gabay horay xilligii dagaalada la tiriyey uu ka dhex akhriyey oo markaa yacni qabiilka khasraj lagu caayayay markaasaa nin khasrajiyo asna la istaagay gabay isaguna ows lagu caayayo sidaas ayaa marka hubka loo qaatay nabiga markii arrintii sala allahu caleyhi wasalam la gaarsiiyey aad ayuu u soo degdegay markaasuu aayaddan ku dul akhriyey aayaddii ayuu ku dul akhriyey fawaxashuu biaslixatihim fawaxashuu biaslixatihim hubkoodii ayay tuureen hubkii way tuureen faramow bihaa aslixada hubkiiyay tuureen wactanaqa bacduhum bacdaa qaarkood qaarka kale ayuu luqunta dhaafsaday yabkuuna xaalay isku ooyaayaan walaga walaalayaa halkaas aayadaa lagu dul akhriyey waxay xasuusteen arrinkani gaale iyo yahuud iyo shaydaan in maaragtaahay uu farax gelinayo walaalahoodna ay meesha ku laynayaan islaamkuna uu sidaa maaragtahay ku daciifayo way isku ooyeen rawaahu xadiidka atabaraaniyu fi sagiir dabaraani ayaa sagiir ku wariyey wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka khasaanu bnu rabiic wa huwa daciifun waana nin daciif ah xadiid sanadkiisu waa daciif laakiin fadaa'il lacmaal waa ijmaac yacni arrinkan oo kale in loo deliishan karo rawa lbukhaariyu fii kitaabi tafsiir min saxiixi wuxuu ku wariyey can camri bni dinaar camr bnu dinaar wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi camr bnu dinaar samictu jaabira bna cabdillaah waxaan maqlay uu yidhi jaabir bna cabdillah radi allahu canhu yaquulu xaaluu leeyaha kunnaa waxaan ahayn fii khasaatin waxaan ahayn duulaan weerar ayaan ku jirnay fakasaca rajulin nin ayaa yacni feeray ninkaasoo min almuhaajiriina ka mida rajulan nin kale ayuu feeray ninkaasoo min alansaari ee ansaarta ka mid a nin kaloo ansaarta ka mida ayuu feedhay fa qaala alansaariyu wuxuu yidhi yaa lalansaar heer ansaarow ii kaalayo ii gargaara wa qaala almuhaajiriyu asna wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin muhaajiriintiiyo ii gargaara fa samacaha allaahu kelimadaas ilaahay wuxuu maqashiiyey rasuulahu rasuulkii sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam maa haadaa arrinkani muxuu yahay faqaaluu waxay yidhaaheen kasaca rajulun ninaa wuxuu feeray ninkaasoo min almuhaajiriina ka mida rajulan nin ninkaasoo min alansaar ka mida faqaala alansaariyu wuxuu yidhi yaa lalansaar heer ansaarey wa qaala almuhaajiriyu wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriina heer muhaajiriinow faqaala anebiyu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam dacuuhaa warqabyaaladda isaga taga fa innahaa muntina qurun weeye wax uraaya weeye qabyaaladda iska daaya ayuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam alxadiis iqra' ilxadiisi xadiiska aakhir marka tani waxay tusin in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka digay maaragtaahay qabyaaladda uuna ku tilmaamay yacnii wax ka qurun badan oo ka ur badan maaragtaahay yacnii neefbtiyey wax ka ur badan inay tahay ayaa nabigu uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam warawaahu xadiidka albukhaariyu bukhaari ayaa xadiidka wariyey fii baabi maa yunhaa min dacwa aljaahiliya min kitaabi almanaaqib ayuu maaragta halkaa uu ku wariyey can jaabir ayuu ka wariyey aydan wa fiihi waxaa ku sugan bukhaariga faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama dacuuhaa war isaga taga qabyaaladda fa innahaa qabyaaladdu khabiida qabyaaladdu waa wax qurun ah ee isaga taga marka bal awsaafta nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay qabyaaladda eeg wuxuu ku tilmaamay wax baktiyey oo quruna inay tahay maantana innagu waannu isku ammaanaynaa oo ninkii qabyaaladaysta ah waxaba laga yaabaa in la yidhaaho waa nin dhiig leh waa nin tolkiisa u qiirooda warawaahu xadiidka muslim ayaa wariyey fii baabi nasri alakhi daaliman aw madluuman min kitaabi albiri wasilati waaladab ayuu ku wariyey biduruqin duruq fara badan ayuu ku wariyey can jaabir uu ka wariyey aydan qaala wuxuu yidhi jaabir iqtatala khulaamaani laba wiil ayaa dagaalamay khulaamun wiil wiilkaasoo min almuhaajiriina ka mid wa khulaamun wiil wiilkaasoo min alansaar ka mid ah fanaada almuhaajiru kii muhaajirka aw ilmuhaajiruuna waxay ku dhawaaqeen yaa lalmuhaajiriin wanaada alansaariyu ansaarigaasna wuxuu ku dhawaaqay yaa lalansaar fakharaja rasuulullahi aa soo baxay sala allahu wasalam caleyh faqaala wuxuu yidhi maa hada war waxaan maxay yihiin dacwa ahli ljaahiliya dadkii ahluljaahiliyada ahay dacwadoodii miya iyo maaragta ahay qurunkii ay jaahiliyada diin la-aantu ay ku dhawaaqi jireen baleega walaalayaal nabiga sala allahu aleyh wasalam jaahiliyu ku tilmaamay leanna qofka qabyaaladeestaha ahi waa qof diinlaawo ah waa qof jaahil ah ummadaha hormaray way ka xuroobeen xataa kuwa gaalada ah ee aan maaragta ahy diin shaqo ku lahayn ayaa qabyaalada isaga tegay oo nacay walidaalika qofka qabyaaladeystaha ah waa qof jaahil ah oo waxba garanaynin hadduu caalim yahay xataa waa qof markaa cilmigiisii aan ku dhaqmaynin de qofku hadduusan cilmigiisa ku dhaqmayna jaahilka ayaaba ka khayroon qaaluu waxay yidhaaheen laa yaa rasuul allahi jaahiliya dacwadeed ma ahan ilaa ana qulaamayni laba wiilaa ikhtatalaa dagaalamay fakasaa axaduhaa midkood alaakhara kan kaluu feeray qaala wuxuu yidhi labaas dhib ma laha walyansur irajulu ninku ha u hiliyo akhaahu walaalkiis daaliman xaaliyo asagoo daalima oo gardaran oo madluuman xaaliyo asagoo laga gardaran yahay in kaana daaliman hadduu daalim yahay falyanhahu ha ka reebo dulmiga fa innahu nahyigaasi lahu isaga nasrun waxay u tahay hiilo ama gargaar wain kaana madluuman hadduu laga gardaran yahana falyansurhu ha u hiiliyo wa fii dariiqin dariiq waxaa ku sugnaa dariiqaas oo aakhiro kale dariiqaas oo can jaabir ibni cabdillaah ka ahaaday jaabir ibni cabdilaahi xaggiisa ka ahaaday waxaa ku sugnaaday waa riwaayo kale jaabir ibni cabdilaahi oo asaguna maaragta ahy uu warinaayo aydan qaala wuxuu yidhi jaabir nabiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam fii khasaatin meel duulaan ah ayaa nabiga micigiisa ahayn fakasaca rajulun nin ayaa markaas feeray ninkaasoo min almuhaajiriina ka mid a rajulan nin kale ayuu feeray ninkaasoo min alansaar ka mid ah fa qaala alansaariyu ansaarigii wuxuu yidhi yaa lalansaar wa qaala almuhaajiriyu wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam maa baalu dacwa aljaahiliya war jaahiliyada u yeerashadeeda xaalkeedu muxuu yahay maxay ta majaahiliya dib ugu laabateen qaalu waxay yidhahan yaa rasuula allah kasaca rajulun ninaa wuxuu feeray ninkaasoo min almuhaajiriin ka mida rajulan nin ninkaasoo min alansaar ka mida faqaala wuxuu yidhi dacuuha isaga taga fa innahaa muntina qurun wey fa samicahaa waxaa maqlay kelimada cabdullaahi bnu ubay faqaala wuxuu yidhi qad facaluuhaa oo miyay sameeyeen arrintaasoo mahaddayba dharbaaxa iyo feer iyo dagaal iyo nagu bilaabeen wallaahi yaan ku dhaartaa lain rajacna nimankii muhaajiriinta ahay oo hadda ka soo cararay maka guryaheenna intay nagu yimaadeen miyay guryaheenna nagula dagaalamayaan lain rajacnaa ila almadiina haddaan magaalada madiina dib ugu laabanno layukhrijanna lacasu kan sharafta badanaa minha madiina wuxuu ka saari doonaa aladalla midka dulliga ah ereygaa xun ayuu ku dhawaaqay qaala cumar wuxuu yidhi dacnii iga tag rasuulka ilaahay oo adrib cunuqa haadaa kan qoortiisa aan garaaco kaasoo almunaafiq munaafiq aan qoorta aan ka gooyo rasuulka ilaahayow fa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam dachu isaga tag laa yataxadatu naasu dadku ku sheekaysan maayaan anna muxamedan yaqtulu asxaabah nabiyulaahi moxamed dadkaas asxaabtiisa inuu maaragta ahy yacnii uu garaacayo dadku ku sheekaysan maayaane iska dhaaf ayuu ku yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam dee nabiga wuu xakiim u ahaa uu xikmad badnaayo waxa markaas yacnii dicaayadaha beenta ah ama dicaayadaha rakhiiska ah ee dacwada markaa laga faafinayo ayuu nabigu uu hor istaagayey leannahu dadku hadalkaas ayaa waxaa laga yaabaa in si khaldan dadka loogu tarjumo oo la yidhaaho war nabiyullaahi moxamed dadka maaragta ahay uu la dagaalamayo diinta aan haysan iska badaaye dadkii asxaabtiisa ahay oo qofkii xataa diintiisa ku soo biiroo la joogta xataa wuu dili maxaa marka diintiisu maxayba tahay diinta amraysa xataa asxaabtiisa inuu laayo warki arrimaha noocaasa ayaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam uu isaga daayay qofka munaafiqa ah inuu sayidunaa cumar uu yidhaaho dil qaala nawowiyu wuxuu yidhi fii sharxi haada kan sharxiisa alxadiis amaa tasmiyatuhu nabiga magacaabidiisa sala allahu aleyh wasalam daalika arrinkaas dacwa aljaahiliya uu ku magacaabay fa huwa arrinkaas karaahiya wey karaahiyadaasoo minhu nabiga xaggiisa ka hatay sala allahu aleyh wasalam lidaalika arrinkaa qabyaalada uu nabigu uu nacayo wey fa inahu shanihi mimaa yilidii kii ayuu ka mid yahay kaanat calayhi maaga aljaahiliyatu jaahiliyadu waxay ku dhaqmi jireen weyo min atacaadudi istaageeridda bilqabaa'ili qabaa'ilka ay isku taageerayaan fii umuuri dunya adduunyada arrimaheeda iyo mutacalaqaatiha waxyaalaha adduunyada la xidhiidha wa kaanat iljaahiliyatu jaahiliyadu waxay ahayd ta'khudu xuquuqaha bilcasabaat qabyaaladnimay ku qaadan jireen xuquuqdooda iyo walqabaa'ili qabaa'il fa jaءa alislaamu islaamku waa yimid biibdaali dalika arrinkaa burintiisa iyo fasli اlqadaaya iyo qadiyooyinka in la kala saaro bilaxkaam lagu kala saaro axkaamtaas oo asharciya wuxuu yidhi sheekh nawowi raximah llahu tacaala dacwa aljaahiliya dadkii horeo diinla-aantu waxay ahaan jireen inay markaas yacni ku kala saaraan wixii xuquuq ah oo dhexdooda kala gala qabyaalad iyo qabiil ayay ku kala saari jireen kaaba qabiiladaas ayaa waxay ahaan jireen dad marjic ah oo iyaga maxkamad laga dhigto oo iyagu dadka maaragtahay fikirkooda iyo maskaxdooda khaldan dadka ku kala saara kuna kala xukuma waxayna ahaan jireen dadkii hore diinlaawayaashu inay maaragtaahay xuquuqdooda ay ku miisaamaan qaab qabyaaladeed ay wax ku kala xukumtaan laakiin islaamku markuu yimid arrinkaa wuu baabi'iyey qadaayaadka dib wuxuu ugu celiyey islaamku kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sala allahu caleyhi wasalam faida ictadaa insaanun calaa aakhara insaanku hadduu qof kale uu maaragtaahay ku xadgudbo xakama alqaadi baynahumaa qaaligaa dhexdooda xukumaya wa alzamahu wuxuuna ku laasiminaa muqtadaa cudwaanih cadowtinimadiisa keenitaankeeda waxaa cadowtinimadiisu ay keentay ayuu maaragtaahay ku xukumi kamaa sidii taqarara min qawaacid alislaam qawaacidda islaamka sidii ka sugnaaday wa amaa qowluhu nabiga qowlkiis sala allahu aley wasalam fii aakhiri haadihi tan aakhirkeeda uu ku yidhi alqadiyati laa ba's macnaha wuxuu yahay lam yaxsul min haadihi tan alqadiyati arrintaa ba'sun wax baasa oo ka xasilay ma jiraan baaskaasoo mimaayo ladii kia kuntu anaan ahaa khiftuhu inaan ka baqaayay yacni feerkaas iyo yarkaa iyo waxaas yarkaa oo dhacay waxaan islahaa wax weyn amay ka dhashaan oo nufuus badan meesha ay ku halaagsantaahe haddii arrintii fidnadii aysan soo aysan faafin wax mushkilo ma lahan uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam fa innahu nabigu sala allahu aleyh wasalam khaafa wuxuu ka baqay an yakuuna inuu ahaado xadata amrun arrin inuu soo dariyo arrinkaasoo cadiimu weyn arrinkaasoo yuujibu waajib yaala fitnatan wa fasaada fidno iyo fasaad walaysa arrinkaasina caa'idan mid u laabanaya ma aha ilaa rafci karaahiyati ducaa ducada kahashadeeda koryeelkeeda bidacwa aljaahiliya jaahiliyada dacwadeedii laysugu yeedho oo in nabigu uu dacwa aljaahiliya uusan diidanayn macnaheedu ma ahane nabigu yacni waxay ula jeedaa laa ba'sa marka uu leeyahay yacni waxaan ka baqaayay oo fidnadii inay faaftaan ka baqaayay ma aysan dhicin ayuu ula jeedaa nabigu sala allahu aleyh wasalam wa qowluhu raawiga qowlka uu yidhi fakasaca axaduhumaa alaakhar ay daraba wuu garaacay wey duburahu dabadiisa iyo wacajiisatahu sintiisa dabada iyo sintu wuxuu ka garaacay biyadin gacanta ow rijlin ama lugta oo haraatiyu ku dhuftay aw sayfin aw hayrihi ama seef iyo hayrkeed yacni wuu garaacay uunbaa loola jeedaa ama lugta ha ku garaaco ama gacanta ha ku garaaco ama seef wuxuu doona ha ku garaaco waa un garaacuun mutlaqu darb wa qowluhu nabiga qowlkiisa uu yidhi sala allahu aley wasalam dacuuha isaga taga fa inahaa muntina ay qabiixa waa wax xun kariihatun la nacayo mudiya ee qurun ah w mudiya ee dhibaysa way dadka muslimiinta ah wa qaala suyuudiy wuxuu yidhi fi duri lmanhuur fi tafsiiri bilma'huur fii tafsiiri suurati lmunaafiqiin wuxuu ku yidhi akhraja cabdubnu xumayd wuxuu soo saaray can muxamed ibni siriin raximah ullah ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam kaana inuu ah rasuulka ilaahay mucaskiran mid ciidanka kulmiya ayuu ahaa ciidanku meel ku kulminayay wa ana rajula nin ninkaasoo min quraysh ka mida kaana baynahu ninkaas iyo wa bayna rajulin nin dhexdiisa waxaa aday ninkaasoo min alansaari ka mida kalaamun hadal xataa ishtada alamru baynahumaa ilaa arrinkii labada nin dhexdooda uu aad ugu adkaaday fabalaqa daalika arrinkaas wuxuu gaaray cabdallaahi bna ubay fakharaja munaafiqaas wuu soo baxay fanaadaa wuu qayliyey halabanii calaa qowmii man laa qowma lah halamadii calaa qowmi qoomkayga waxaa iiga adkaaday man qof qofkaasoo laa qowman lahu tol aan lahayn warma tolkaygiia hadda waxaa iiga xoog badiyey inaanba tol lahayn waaba mucjise waaba wax lala yaabo munaafiqii arrinkaas ayuu yidhi asagoo doonaya meesha inuu fidno ka kiciyo fa balaqa daalika hadalkaasi wuxuu gaaray cumar bna alkhadaab radia allaahu canhu fa akhada sayfahu cumar bnu lkhadaab marka wuxuu soo qaatay seeftiisuu soo qaatay uma kharaja wuu soo baxay camidan xaaluu yahay miduu qasdaaya liyadribahu si uu u garaaco oo ninkan maaragta inuu garaaco ayuu doonaya munaafiqa fadakara haadihi tan ayuu xasuustay sayid cumar taasoo alaaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii allaya nabi rumeeyanow laa tuqadimuu ha ka hormarinina bayna yaday illaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiis hortooda ha hormarinina oo arrinka ilaa aad ilaahay iyo rasuulkiis waxa ay ka yidhaaheen ilaa aad ka ogaataan talaha iska samaynina aayaddaas ayuu xasuustay sayid cumarna hadde kaana waqaafan cinda kitaab illaah wuxuu ahaa kitaabka ilaahay mid aad uu u celiyo dastuurna asaga u ah fa rajaca dib ayuu u laabtay xataa dakhala cala anabiy ilaa nabiga uu uga soo galay sala allahu caleyhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi markaas nabigu sala allahu wasalam calayhi maa lak yaa cumar cumarow maxaa kuu sugnaaday maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi alcajabu min dalik alcajabi yani asaabanii waxay asiibay alcajabu yaab min daalika kaa aan la yaabanahay kaasoo almunaafiq munaafiqaasaan la yaabanahay rasuulka ilaahay afxumadiis iyo waxa uu ku hadlaayo ayaan la yaabanahay qofka munaafiqa ah yaquulu wuxuu leeyahay munaafiqaasi qalabanii calaa qowmi qoomkayga waxaa iiga adkaaday man ruux ruuxaasoo laa qowman lahu aan qoom lahayn tolkayga qof aan tol lahaynaa iga adkaaday wallaahi lain rajacnaa ila almadiina magaalada madiine haddaanu dib ugu laabanno layukhrijanna alcazu midka sharaftale minha madiina wuxuu ka saari doonaa al adal kan dulliga ah ayuu ka saari doonaa marka ninkaas yacni wuxuu ahaa qadiyada inuu ka faa'iidaystuu rabay oo dadka muslimiinta uu isku diro oo isku kiciyo beelbeel iyo jilibjilib iyo qabaalqabaa'il uu isagu kiciyo meeshaasna nabiga calayhi salaatu wasalaam murugo iyo dhibaato ay ka soo gaartuu jeclaa ninkan munaafiqa ee cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul marka sayidinaa cumar ibnu lkhadaab oo dee aada maaragta xadka xaqa uga adadkaa ayaa rabay inuu dilo oo qoorta uu ka gooyo laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoon maaragta ahay yacni isagu la tashan inuu go-aan iska gaaro ayuu haddana uu yacni uu dhibsaday wa fii mishkaati almasaabiix waxaa ku sugnaa fii kitaabi alimaaraati waalqada fi lfasli alawal can alxaaris alashcariy waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man dacaa bidacwa aljaahiliya jaahiliyada uu yeerashadeedii qofkii dadka wax ugu yeeraa fa huwa qofkaasi min jutha jahannama jahannamo dadka jilbahooda ku fadhiisanaya ayuu qofkaasi ka mid yahay wa insaama haba soomo wa sallaa haba tukado wa zacama haba sheegto annahu asagu muslimun inuu muslim yahay rawaahu xadiidka waxaa wariyey axmed iyo wa tirmidiy yacnii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii jaahiliyada waxay dadka ugu yeeri jireen asaguna dadka ku kiciya jaahiliyadu waxay dadka ugu yeeri jireen yaa heer hebelooy war gun baan noqonaynaa waanala gumaysanoo soo baxooy heer hebel aannu iska celinno waxaa qofkii ugu yeera qabyaalo dadka ku kiciya wuxuu ka mid yahay jamaacada jahannamo haba soomo ha dukado haba sheegto inuu muslim yahay dadka jahannamo gelaaya ayuu ka mid yahay marka qabyaaladaysiga waxaa lagu galaa janno waxaa lagu galaa naar ayaa lagu galaa qofku haba sheegto inuu muslim yahay ha soomo ha dukado marka salaada iyo soomkaagu waxaad ogaataa inaysan waxba kugu taraynin haddaadan maaragtaahay iska ilaalin qabyaaladda qaala caliyu bnu suldaan qaari wuxuu yidhi fii sharxihi wuxuu ku yidhi almacnaa wuxuu yahay man naadaa fi lislaami islaamka qofkii ku dhawaaqa binidaa'i ljaahiliya jaahiliyada dhawaqoodii oo kale wahuwa dhawaqa jaahiliyadu wuxuu yahay ana rajula ninka ninkaasoo minhum jaahiliyada ka mid ah idaa qalaba calayhi khasmuhu qofka la doodayaa markuu ka adkaado naadaa biaclaa sawtihi codkiisa meesha ugu sarrayso wuxuu ugu dhawaaqi qowmahu tolkiisa wuxuu leeyahay yaala fulaan heer hebelow fayabtadiruuna ilaa nasrihi gargaarkiisay usoo degdegayaan daaliman kaana u madluuma ama ha noqdo mid gardaran ama mid laga gardaran yaha ha noqdo jahlan lialyi jahlin oo jahligaasoo minhum xaggooda ka ahday oo casabiya lialyi casabiya iyo qabyaaladaysi darteed yacnii dadkii hore saasay samayn jireen waa diin la-aanta markii ninku uu ka afbadiyo wuxuu dhihi jiray waryaa heer hebelhooy uu dhihi jiray markaas iyaguna dhinac walba ka soo yaacayaan sidii ari oo kale iyagoon ku miisaamaynin qofkani ma laga gardaran yahay mise isagaa gardaran wa qowluhu nabiga qowlkuu yidhi sala allahu calayhi wasalama min jutha jahannam damu ljiim bidammi ljiimi jiimka goditaankiisu ahaaday maqsuuran xaaluu yahay isaga oo aliftiisa la gaabiyey jutha ay min jamaacaatihaa jahannamo jamaacaadkeeduu ka mid yahay wey jamcu juthwatin juthwa oo la jamciyey wey bilxarakaati xaaluu ahaaday xarakaadkaasu athalaatha oo juthwa ama jathwa ama jithwa jiimka yacni saddexda xarakaba way ku bannaanta ereyada muhaladkaahu ku jiraa wahiya juthadu alxijaaratu waa dhagaxda dhagaxdaasoo almajmuucatu waa dhagaxda la kulmiyey wey wa fii majmaci zawaa'id waxaa ku sugnaa aydan can ibni cumar radi allahu tacala canhu qaala inuu yidhi cbdullahi bni cumar samictu rasuula allahi maqli sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay annamiimatu washatiima waalxamiyatu fi nnaar walaa yajtamicna fii sadri mu'min wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam annamiima isku diraalaha dadka muslimiinta la ysku diro washatiima aflagaadada iyo walxamiyatu qabyaaladdu fi nnaar saddexduba naara lagu galaa walaa yajtamicna mana kulmaan fii sadri mu'min qof mu'mina qalbigiisa kuma kulmaan rawaahu xadiidka waxaa wariyey aabaraaniyu abaraani ayaa xadiidka wariyey marka saddexdooduba waxay ka mid yihiin waxyaalaha naarta lagu gelaayo hadda mawduuceennuna wuxuu khuseeyaa qabyaaladda qabyaaladda iyo isku diraha iyo aflagaadadu saddexdaba naartaa lagu galaa qof muuminana qalbigiisa kuma kulmaan ayuu yidhi nabigu sala allahu caleyhi wasalam marka waa in walaalayaal aad aanu isaga ilaalinno in qalbigeenna wax qabyaalad la yidhaaho ay soo galaan ama ay saameeyaan mulaaxada haditani mulaaxada waa firo gaara dakarnaa waxaanu hore u soo sheegnay ana munaadaata alqabaa'il qabaa'ilka oo loo yeero liithaarati alfitani baynahum dhexdooda fidnooyin laga kiciyo loogu yeero wa iqraa'i bacdihim iyo qaarkood oo calaa qitaali bacdin qaarka kale dagaalkiisa lagu booriyo min dacwa aljaahiliyati wa xamiyatiha jaahiliyada inay ka mid tahay dacwadooda iyo qiiradii jaahiliyada iyo dhaqankii jaahiliyada inay ka mid tahay wa annahu nabigu sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yidhi inahaa dacwa aljaahiliyai qabyaaladdu muntina waa qurun wa inahaa khabiida waa waxun ayaannu soo sheegnay fa cajaban waa yaab liman qof ayaannu la yaabaynaa qofkaasoo yactaqidu bacda dalika markaa kabacdi aaminsan annahaa qabyaaladdu tayiba inay wanaagsan tahay maliixa wax qurxoonoo wanaagsan inay tahay qof aamin ayaan la yaabnaa fa mataa goorkii zaala natnu goormuu qurunkii zuulay iyo walkhubsu xumaatihii ومتى انقلب الحقائق انقلبت الحقائق goorma xaqiiqooyin isbedeleenoo wataghayarat alumuuru umuurtii isbedeshay wasaara alkhabiidu dayiba goormaa wixii xumaa wax wanaagsan isku bedeleen walmunkaru macruufa munkarkii goormuu macruuf noqday awaxyun bacda rasuuli illaah rasuulka ilaahay ka bacdi miyaa waxii soo degay sala allahu aley wasalam kalaa maya bal ilashyaaءu baaqiya ashyaadu waa baaqi calaa maa iyo ladiikii kaanat calayhi korkiisa maaga ay ahaatay fii cahdi xilligii rasuulka sala allahu aley wasalam sidii ashyaadu ahatay weli ku baaqi tahay falam yakun taxliilu shayin shay xaalaal yeeridiisu shaygaasoo kaana xaraaman falam yakun ma ahanin taxliilu shayin shay xalaal yeeridiis shaygaasoo kaana xaraaman xaraam ahay qablu horay walan yakuuna mana ahaanayo mana dhacayo waxay wal xaaraam ahaa jiray hadda xalaal iskuma bedelin faman qofkii yadcu naasa dadka ugu yeeraayo ilaa muxaarabati alqabaa'ili qabaa'ilka in lala dagaalamo fa huwa yadcuuhum dadka wuxuu ugu yeeray ilaa maa iladii kii akhbara asaadiqu nabigii runlowga ahay wixii uu ka warramay uu dadka ugu yeeray nabigaasoo almasduuqu ee loo run sheegay sala allahu aleyh wasalam annahu khabiif inuu yahay waxun muntinun ee uraaya falyatafadan ha dhug lahaado waxa fahmo man qofkii qofkaasoo kaana ahda yu'minu billaahi wa birasuulih ilaahay rasuulkiis rumaysan walyatafakar ha ku fekero fii maslaxati nafsihi naftiisa maslaxadiis xaalan hadeer iyo wamaalan goor dambaba fahal hiya arrintu an yuftadaa in lagu hanuuno bihadyi man ruux hanuunkiisa ruuxaasoo huwa isagu ashfaqu dhimrin badan oo wa arxamu lahu qofka muslimka uga naxariis badan min qaraabatihi wa qabiilatihi qaraabadiisa iyo qabiiladiisa uga naxariis badan alladii qofkaasoo samaahu llahu ilaahay uu ku magacaabay ra-uufan mid dhimrin badan oo raxiiman naxariis badan bilmu'miniina mu'miniinta u naxariis badan kaas in lagu hanuuno miyaa fiican ow an yunqaada in loo hogaansamo litaswiilaati ducaati alxamiya qabyaalada dadka dadka ugu yeeraaya xumaatada ay qurxinayaan qurxintooda in loo hogaansamo miyaa wanaagsan oo wayastajiiba qofku uu markaa ajiibo ow an yanqaada musaman wanaagsan inaanu ka dhigno ow an yanqaada inuu u hogaansamo litaswiilaati ducaati alxamiya qabyaalada kuwa dadka ugu yeerayo qurxinta ay baadilka qurxinayaan inuu qofku u hogaansamo wayastajiiba naciiqa dacwa aljaahiliya jaahiliyada yeerashadooda codkooda inuu qofku ajiibo miya wanaagsan mise waxaa wanaagsan in nabiga hanuunkiisa aanu qaadanno sala allahu caleyhi wasalam walaa shaka shaki kuma jiro anna min alxamaaqati dabaalnimada iyo walwaqaaxati xishood darrada inay ka mid tahay an tusqida rabbaka rabbigaa inaad carageliso biirdaa'i adducaati ila alqabaliya qabyaalada dadka ugu yeeraaya rillagelintooda inaad rabbigaa aad ku carageliso dabaalnimo ka xuni ma jirto wa an tacsiya man ruux inaad caasiso ruuxaasoo yadcuuka ilaa daari asalaami waalikraam daarta nabadgelyada iyo daarta karaamaynta ruux kuugu yeeraayo inaad caasiso qof naar ku gelinayooo heer hebelow kaalay inta ku yidhaah yacni naar ku gelinayana aad adeecdo taasi wax maaragta ahay yacni laga yaxyaxo wey oo wa tudiica haddana aad adeecdo man ruux ruuxaasoo yadcuuka ilaa daari alcadaabi waalintiqaam daarta cadaabka iyo daarta aargudashada ruux kuugu yeeraaya inaad adeecdo aad jannadii dadkii kuugu yeeraayana aad khilaafto wax ka xuni ma jiraan nas'alu llaha asalaamata watawfiiq nabadgelyo iyo waafajin ayaan ilaahay weydiisanaynaa limaa yoladii kii uuna waafajiyo fiihi maagaas ridaahu ilaahay ridihiisa uu ku jiro wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxaabatihi alkiraam ajmaciin